habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka dalsana caawa idin heesana waxaa ugu waaweyn xasan sheekh oo markii saddexaad xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay madaxweynaha xafiiska jooga ee farmaajo mada harkiinle gobolka banaadir oo ugu baaqay guddiga suuqyaraha in ay kala saaraan dhismaha suuqa iyo deegaanka shada xukuumadda soomaaliya oo shaacisay wakhtiga uu bilaabanaya imtixaanka shahaadiga dugsiga sare mada qalabka sida oo maanta xukun ku riday rag lagu eeday inay ka tirsiyiin al-shabaab doorashada koonfur galbeed oo maanta gobolka shabeellaha hoose ka daafurtay imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad yaa aqalka sare cabdi xaashi oo kulan la qaatay safiirka boqortooyada sacuudiga ee soomaaliya waxaa ugu waaweyn da ruushka ah oo joojisay gaaska dabiiciga ah ay sii jirtay filan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen sabti ay sii baxaysa xadna ay sugayayso taarikhdan ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka waa kow iyo labaatanka bisha shanaad sanadka laba kun labayo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii habeen ee dalsan oo faahfaahsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii saddexaad xarunta madaxtooyada waxa uu kulan kula qaatay madaxweynaha xafiiska jooga ee maxamed cabdulaahi farmaajo waryaahiga uu kardayax ayaa warkan faahfaahinaya
xafiiska jooga ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha la doortay ee dhowaan xilka la wareegaya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan is-xog waraysi ah waxa ay maanta ku yeesheen xarunta madaxtooyada ah ee magaalada muqdisho labada mas-uul oo kulankii saddexaad ku qaatay madaxtooyada qaranka ayaa waxa ay diiradda ku saareen is-xog waraysiga xaaladda guud ee dalka sidii wadajir loogu diyaargaroobi lahaa ambaqaadka geedisocodka dowlad dhiska soomaaliya iyo qabanqaabada munaasabadda xilwareejinta madaxweynaha kulankooda ayay sidoo kale kusoo hadal qaadeen guddiga qabanqaabada xilwareejinta madaxweynaha waxaana la go-aamiyey in munaasabadda xilwareejintu ay dhacdo maalinta isniinta oo ku beegan saddex iyo labaatanka bishan may ee aynu ku guda jirno iyada oo ay madaxtooyada ka dhici doonto munaasabad ballaaran oo ay xilka ku kala wareegayaan madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulanka markii uu soo gabagaboobmay kadib afhayeenka madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashi ayaa warbaahinta la hadlay assalaamu calaykum maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatanka bisha may sanadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaa madaxtooyada qaranka kulan is-xog waraysi ah ku wada yeeshay madaxweynaha xafiiska joogaha ee jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulanka labada madaxweyne oo noqonaya kulankii saddexaad ee ay ku wada yeeshaan madaxtooyada qaranka waxay labada madaxweyne guud ahaan iska waraysteen xaaladda guud ee dalka iyaga oo si gaar ah isaga xog waraystay qorshayaasha qaran ee dalka ka socda iyo barnaamijyada hortaminta leh iyagoo hoosta ka xariiqay sidii horumarka dalka iyo dibudhiska si wadajir ah looga sii ambaqaadi lahaa halka uu dalku marayo sidoo kale labada madaxweyne waxay si wada jir ah guddiga qabanqaabada xilwareejinta ula eegeen shaqada baaxadda leh ee ay wadaan iyaga oo kormeer ku sameeyey qaybaha kala duwan ee madaxtooyada dhanka kale guddiga qabanqaabada xilwareejinta ayaa go-aamiyey in munaasabadda xilwareejinta madaxweynaha la qabto maalinta isniinta ee soo socota oo ku beegan saddexiyo labaatanka bishan may ee aan ku jirno iyada oo madaxtooyada qaranka lagu qaban doono munaasabad ballaadhan oo ay xilka kula kala wareegayaan madaxweynaha sagaalaad ee jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud waad mahadsantii qabanqaabada iyo diyaargarowga munaasabadda xilwareejintaha ayaa si weyn looga dareemayaa xafiisyada dowladda waxaana maalinta isniinta ah bulshada soomaaliyeed ay isha ku hayaan munaasabadda ballaaran ee xilwareejinta ah ee ka dhici doonta madaxtooyada gudaheeda abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
maamulka degmada reer kenya ee gobolka banaadir ayaa ugu baaqay guddiga suuqyaraha inay kala saaraan dhismaha suuqa iyo deegaanka faadumo cabduqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
halkan waa suuqa yaraha degmada dharkele ee gobolka banaadir maalmihii u dambeeyey caqabado xoogan ayaa ka taagnaa balse maanta waxaa soo kormeeray gudoomiyaha degmada dharkele iyo ku-xigeenadiisa iyadoona gudoomiyuhu uu sheegay in ujeedka halkan ay u maadeen uu ahaa sidii dabudaacatir loogu samayn lahaa iyo dubahabeen suuqan inta badan ganacsatadu waxa ay sheegeen in muhiim ay u tahay sidii dhulkooda dib ay u habaysan lahaayeen ganacsigoodana ay halkiis ugu sii wadan lahaayeen guhad sheekh xasan oo ah gudoomiyaha degmada dharkele ee gobolka banaadir ayaa sidoo kale xusay in maalmihii u dambeeyey musuq maasuq lagu waday halkan balse maamulka degmada uu ka shaqaynayo sidii ganacsatada ay dhulkooda dib u habeen ballaaran ugu samaysan lahaayeen dhinaca kale maamulka degmada ayaa burburiyey tabakaayooyin sifa sharci darro ah lagu dhisay oo ay badi ku hoyan jireen dadka isticmaala muqaadaraadka mararka qaarna gabad waxaa ka dhigan jiray kooxa dhac ka geysanaya qeybo ka mid ah degmada iyadoona lagu dhibaateynaya xileyada qaar halkaasi shacabka ku dhaqan degaanka hase yeeshee sifada ay ku timid burburinta tabakaayooyinkan ayuu maamulka ku qeexay inay noqoto goob suuq ganacsi oo ay bulshada deegaanka ku faa-iidaan guddiga hadda suuqa loo magacaabay iyo guddoomiye guhaadna heshiiska dhex maray ayaa ahaa in laga shaqeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan qaabka suuqa loo nooleyn lahaa si dadka ay markaasi ugu baxaan dhibaatooyinka amni darre ay tabanayeen wixii intaasi ka dambeeyey waxaa suuqan loo magacaabay guddiyo ka shaqaynaya sidii suuqa dib u habeen loogu samayn lahaa waxaana ugu horeyn warbaahinta la hadlay magacaabidda guddiyada kadib guddoomiyaha suuqa iyo ku-xigeenkiisa suuqii inaan noolayno oo dhisno oo caro buuxino oo dayactirno oo lagu ganacsado waa badan nahay saddex qofoodaan nahay saddexdeenaa guddiga hadda ka joogo haddeer aan ku wareegnay suuqeennana lagu wareejiyey in macnaha intii maaragtay noolna la nooleeyo intaan nooleenna laga shaqeeya si lagu nooleen lahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada dharkeenle ee gobolka banaadir ayaa qudhiisa sheegay inuu si adaa ula shaqayn doono guddigan suuqa loo magacaabay
suuqan haddii aan la noolayno wax uu taraa male dhibaato iyo amni daraa ka imaanaya marka waxaan u baahanahay bulshada ku nool inay si fiican ay u dhisaan qof walba meeshiyada ay degto suuqa la nooleeyo bilicda aan soo celino annagana nadaafadda aan kala shaqayno taliya xigeenka saldhigga booliiska degmada dharkeenle ee gobolka banaadir kabtaan cabdifataax malaaq bashiir waxa uu sheegay in si dhow laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ay ula shaqaynayaan guddiga suuqyarahan islamarkaana waxa uu xusay in waxyaabo badan ay kala soo dagaalameen sida ciyaal weerada iyo sidoo kale waxyaabaha ammaanka dooriya taasoo sheegay inay yihiin fal la duko ah ammaanka dalka suuqan waxaan kasoo marin dhibaatooyin aad u fara badan haddii ahaan lahayn halkii weerada aad ugu sii badan nimanka la yidhaahdo isticmaala balwadaha cirbadda batarjiinta loo yaqaan mardhacaas waxaa loo imaaday mid nin meyde oo isticmaalayay cirbaddii waxyaabaha aadka ugu soo noqday dhibaatooyin badanaan meeshaan ku qabnay saatee maanta go-aanka ugu dambeeya waxaa gaaray gudoomiyihii degmada dharkinley waxaan ka codsanaynaa nimankii guddiga ee suuqa lagu wareejiya ee ganacsatada eh in ay nala shaqeeyaan nasoo siiyaan warbixinada ama caqabadaha ku ah annagana diyaaraa u nahay inaan xil walba aan kala shaqeyno hadalka waxaa ugu dambeyn soo gunaanaday guhaad sheekh xasan oo ah gudoomiyaha degmada dharkeenle ee gobolka banaadir isagoona markaasi ka hadlay qodobo dhowr oo muhiima runtii maanta waxaa farxadda inaan joogno suuqyare oo muddooyinkii ugu dambeeyey culeysyo kala duwan ay ka jireen markii ugu horreysay oo aan warbixintiisa suuqaan aan bilaabnay iyo shaqadiisa waxay ahayd markii aan la kulannay ciyaal cirbado isticmaalaya oo qaarkood ayagoo meed ah meeshaan lagu arkay iyo dadka deegaanka oo aad uga cabanaya dhinaca amniga oo amni darro xooggan ee ka jirtay waxaan go-aansanay inaan u yeerno suuqleyda waxaan ku amarnay in si amni daradaas ay u dhammaato inay suuqa dhistaan mudday soo jiitamaysay markii ay muddo soo jiidantay waxaan bilownay meelihii ciyaalka ay gelayeen oo dhabarkeyga dambe ka muuqato inaan jijibinno annagoo uga gol lahayn in ciyaalkaas meesha ay ka baxaan waxaan kaloo bilownay si suuqa oo hareerihiisa biyo friisin ah loo simo inaan dhahno suuqleyda si siman ha u carabuuxiso oo dib ha u nooleyso waxaad ogtihiin suuqyaraha sidaad u jeedaanba m c h dhinacan ka dhisan dhinaca dambe guryaha ka dhisan meelihii suuqa loogu talagalay qaarkood guryo kale ka dhisan waxaan rabnaa annagoonan kala qaadqaadayn hadda guddi aan u xil saarnay guddigiyaa la rabaa inay suuq iyo degaan isma keenaan suuq waa suuq dabaa ka kici karo problema dhici karo in suuqii iyo degaankii la kala saaro oo degaanna degaan loo daayo suuqna suuq loo daayo oo aan rajeynayno suuq yare oo suuq weyn ah oo fac weyn ah oo aad arki kartaan odayaal iyo maamooyin oo xitaa ayagoo dhalinyaro ay ku shaqayn jireen ay joogaan weli in dib loo nooleeyo fadama cabduqaadir raadi ay tibiga dalsan suuqyaraha degmada dharkeenley ee gobolka banaadir
da waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay galabta shaacisay waqtiga rasmiga ah ee la qabanayo imtixaanka ama uu furmayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare qoraal kasoo baxay wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheera oo ay la sameeyeen maamulada iskuullada iyo sidoo kale daladaha lagu go-aamiyey in imtixaankaas uu furmo sideed iyo tobanka bisha juun islamarkaana wuxuu socon doonaa ilaa iyo labiiyo labaatanka bisha soo socota ee juun laba kun labayo labaatan qoraalka wasaaradda kasoo baxaya waxaa lagu sheegay in dhammaan waa waalidiinta soomaaliyeed iyo ardayda looga baahan yahay inay u diyaargaroobaan imtixaanka sidoo kalena waalidiinta waxaa laga dalbaday inay ardayda ku dardargeliyaan sidii ay isaga aqrin lahaayeen cashirada islamarkaana waxaa sidoo kale uu lagu sheegay qoraalka in ay wasaaraddu ay u diyaargarooday qabashada imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare sidoo kale qoraalka wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in ardayda galaysa imtixaanka iyo kuwii hore ee ka haray imtixaankii hore intaba looga wada baahan yahay inay u diyaargaroobaan imtixaankaas oo bilaabanaya sideed iyo tobanka bisha juun ee laba kun labaiyo labaatan iyadoona wasaaraddu ay tilmaamtay inay u diyaargarooday qabashada sidoo kalena dhammaan ardayda galaysa imtixaanka loo diyaariyay kaararkooda imtixaanka ay ku galayaan dhinaca kale wasaaradda waxbarashada maamulka koonfur galbeed ayaa maanta imtixaanka fasalka sideedaad waxay ka daafurtay gobolka shabeellaha hoose waryahayga ibraahim mayo ayaa warkan kasoo diray afgooy
wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta gobolka shabeellada hoose ka daafurtay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga dhexe ama fasalka sideedaad oo sanadkii saddexaad ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaana goobta lagu daafurayay goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ugu horeeyo guddoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose guddoonka waxbarashada iyo maamulka degmada afgooye afartan kun iyo sagaashan iyo toddoba arday oo ku kala sugan degmooyinka afgooye wallaweyn marka qoryoole iyo degmooyin kale ayaa maanta guud ahaanba u fadhiisanaya gobolka shabeellada hoose waxaana si rasmi ah maanta u dahfaray guddoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose al ustaad cabdiraxmaan cumar sadiiq xidig ugu horreyn waxaa hadalkasi wadajira u qaatay guddoomiyaha waxbarashada degmada afgooye cabdulaahi axmed sheegow kormeeraha waxbarashada gobolka iyo guddoomiyaha deegaanka la foolay ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya imtixaanaadka guud ahaan degmada afgooye waa waa laba kun sideed boqol afartan iyo afar arday tirada wiilasha waa kun iyo sideed boqol iyo toban tirada gabdhaha waa kun iyo soddon iyo afar waxa u dhexaysa ilaa iyo toddoba boqol iyo labaatan arday oo tirada wiilas ay ka sarayso marka insha allah imtixaankii waxaan u rajaynaa waalidiintii sida duruufaha adag iyo shaqo la'aanta iyo iyo waxa ku soo bara carruurta inay mataqaanaa inay carruurtooda najaxaan oo filashadooda ay tahay inay carruurtooda guulaystaan insha allah waa usii ducaynaynaa waa imtixaan national ah waa imtixaankii ardada ugu gudbi lahaayeen dugsiga sare ama fowanka sidaa daraaddeeda ardada dhan waxaan u rajaynaynaa guul annagoona markaysaa ku kalsoonnay ardadayna inay ka soo dhalaali doonaan anagana sidoo kale deegaankeenna sideed goobood oo laga qaadayo meeshaas waxaa idinka cad in deegaanka waxbarashadiisa ay horumarsan tahay sideed goobood ayaa imtixaankaas lagu qaadayaa al ustaad cabdiraxmaan cumar sadiiq xidig guddoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa natiijo wanaagsan u rajeeyey ardayda maanta guud ahaanba gobolka shabeellada hoose ugu fadhiisatay imtixaamka isagoona sidoo kale ka warbixiyey tirada guud ee arday maanta u fadhiisanaysa imtixaamkan
iyo mataqaanaa u adeegidda bulshada shacabka dhammaan ardada soomaaliyeed gaar ahaan gobolka shabeellada hoose waxaan u rajaynayaa inay gul fiican la yimaadaan mana ahan markii ugu horreysay wasaaradda waxbarashada imtixaan ay qaado sanadkii saddexaad ayay wasaaradda waxbarashada ay qaadaysaa imtixaankii eydka ahaa marka ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay maadaama oo noogu bilowday si qaboob nabad iyo degnaan iyo xasilooni maadaama oo noogu bilowday ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noogu dhammeeyo khitaamuhu miskun inuu ilahay nooga dhigay ayaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala waana u mahad celinayaa dhammaan guddoonka waxbarashada degmada afgooye ilaamaha ammaanka iyo guddoomiyaha deegaanka ceelasha oo garabkeena taagan oo imtixaanka isa wada jir ah oo aan u daafurnay ugu dambayn guddoomiyaha maamulka degmada afgooye abuukar maxamed cumar mudey ayaa u mahad celiyey wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isagoona ardayda degmada afgooye ku booriyey in ay dadaal muujiyaan haddana indhihiina waa ku aragtay imtixaamka annagoo qaybinayno annagoo furayna dahfurayna annaga iyo bahda waxbarashada marka waxaan rajaynaynaa ardaydana inay ilaahay ku guuleeyo imtixaamkan imtixaam fudud oo maskaxiyan ayuu ahaa marka si fiican loo soo dharaandhariyay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ay ka fikirtay manhajka iyo ardayda inaan lagu dhibin isqaab ay wax u fahmi karaan muddooyinkan dambe waxbarashada koonfur galbeed aaday usii kortay imtixaamkaasna wuxuu ka dhici doonaa degmada afgooy gudaheeda iyo deegaanka ceelasha biyaha marka guddoomiyihii deegaanka ceelasha biyahana garabkeyga midiguu joogaa wuxuuna maanta xaqiiqka yahay in deegaankii imtixaamkiisii iyo degmadiiba laisla furay marka waxaan leenahay imtixaamku uu noo furan yahay
halkan ayaa maanta lagu daafuray imtixaamka shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ama dugsiga dhexe oo ay galayaan dhammaan ardayda wax ka baratay iskuullada waxbarasho ee ku yaalla degmada afgooye iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada waxaana imtixaamka maanta halkan ku daafuray gudoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha waxbarashada degmada iyo sidoo kale duqa magaalada afgooye ibraahim maxamed madow telefishinka iyo raadiyaha dalsan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose
gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa maanta oo sabsiya waxauu kulan kula qaatay xafiiskiisa safiirka boqortooyada sacuudi carabiga oo fadhiya jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee axmed maxamed saalax al muwalad safiirka iyo gudoomiye cabdi xaashi ayaa marka hore waxaa ayaa safiirka ayaa waxa uu gudoomiye cabdi xaashi marka hore ugu tegay salaan sharafeed iyo hambalyo ku aadan dib u doorashadiisa gudoomiyaha aqalka sare iyo sida hufnaanta leh ay u qabsoontay doorashadii guddoonka aqalka sare kulanka dhex maray gudoomiyaha iyo boqortooyada safiirka sacuudiga u fadhiya soomaaliya ee axmed maxamed saalax al muwalad ayaa sidoo kale looga wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen sar uqaadida xiriirka labada dalal ee soomaaliya iyo sacuudiga wuxuuna gudoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi uu safiirka uga mahad celiyey salaanta iyo sidoo kale kulanka ugu yimid xafiiskiisa ee aqalka sare ugu dambeyntiina dhegeystayaal dowladda ruushka ayaa joojisay gaaska dabiiciga ah ay sii jirtay finland shirkadda tamarta ee ruushian ayaa sabtida maanta sheegtay inay joojisay gaaska dabiiciga ah ay sii jirtay finland maadaama dalkaas uusan ku iibin lacagta ruli ee ruushka ruushka ayaa markii uu duulaanka ku qaaday dalka ukraine afar labaatankii februaayo waxa uu weydiistay dalalka aan saaxiibada la ahayn ee gaaska ka helaa oo ay ku jiraan kuwa xubnaha ka ah midooda yurub inay lacagta ruushka ku iibsadaan qoraal ay soo saartay moscow ayaa waxay ku sheegtay in gebi ahaanba ay joojisay gaaska ay siiso finland oo shirkadda tamarta ee dowladda ee loo yaqaano gasam aysan ka helin lacagta ruleeska ah ee laayo labaatankii may sidoo kale xukuumadda moscow ayaa sheegtay in laba kun labaiyo labaatan finland ay siisay hal dhibic afartan iyo sagaal bilyan oo yukulib ah ee sidoo kalena gaaska dabiiciga ah kaas oo saddexdii bilood meel loo isticmaalo gaar ahaan gaaska dalkaas warkii habeen dhegeystayaal aad ka dhegeysaneyseen darsan waa naginta cidduu warka igu soo waxay dib u heli kartaa radio darsan dot com
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel